الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen khamiisa taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labada bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqolixyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo xukun xadduuriddaha ku fulisay laba askari oo murtadiinta ka tirsanaa kuwaasoo mujaahidiintu ay gacanta ku soo dhigeen haddaba barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan xukunkii maxkamadda ka soo baxay oo goob fagaar ah looga dhawaaqay qodobada kale waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee bokool oo kulan dhiirigelina la qaadatay guddiga beeralayda degmada waajid ee wilaayadaasi wilaayada oo beeralayda ku dhiirigelisay tacabka dhulkooda barnaamijka waxaan idinkugu hayaa kulanka dhex maray beeralayda iyo mas-uuliyiinta wilaayadaasi sidoo kale qodobada caawa faafreebka aan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah webiga shabeelle oo fatahaad ka sameeya degmada afgooye saameyn intee leeg ayay fatahaaddaasi ku yeelatay shacabka degan degmadaasi wararkii ugu dambeeyey faafreebka ayaan ku soo gudbin doonnaa caawa qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah qulqulka askarta toobadkeenka oo ku soo badanaya maamulada islaamiga ah iyo wilaayada jubbada hoose oo soo bandhigtay askari ka soo goostay cadowga sidoo kale waxaan barnaamijka ka marnaan doonin xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta alaqsa iyo xubintii hadaleynta warbaahinta maahir maxamed iyo suheyb cabdulaahi ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaa toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena laaf istriimka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa hagaag dhegaystayaal qodobadaasoo dhan goordhow ayaad maqli doontaan balse qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeennu ku eegi doonno waxaa uu noqonayaa maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa galabta xukun xadduuriddaha ku filisay laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka hirdada kuwaasoo dhowaan gacanta ay ku soo dhigeen ciidamada mujaahidiinta fagaara ku yaala degmada saakow ayaa lagu toogtay labadan askari ee hirdada ka tirsanaa askartan oo lagu soo kala tababaray beredogle iyo eritereya ayaa maxkamadda ka hor qirtay ka mid aashaha kooxda hirdada soomaaliya waxaana uu qaadiga uu ku dhawaaqay xukunkooda iyadoona halkaas ay ku sugnaayeen boqolaal ka mid a bulshada muslimiinta ee ku dhaqan degmada saakow الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد ujeedo xukun maxkamadeed kowda bisha saddexaad kun afar boqol afartan iyo shan hijriga waxaa maxkamadda shareecada islaamiga degmada saakow la horkeenay eedaysanayaasha kale ah kow maxamed xasan maxamuud loo yaqaano xamaali kow iyo labaatan sano jir ah labo yaasiin cabdulaahi cabdiraxmaan loo yaqaano caddeeloof afar iyo labaatan sano jir ah oo lagu soo eedeeyey sidatan eedaysanaha koowaad maxamed xasan maxamuud in uu yahay murtad ka tirsan yahay ciidamada riddada ee dowladda riddada wuxuuna ku soo tababartay eritereya eedaysanaha labaad yaasiin cabdulaahi abdiraxmaan waxaa lagu soo eedeeyey in ka tirsan yahay ciidanka riddada ee dowladda riddada wuxuuna ku tababartay beledogle wuxuu ka tirsan yahay qaybta madaxtooyada gaar ahaan guutada siddeetan iyo lixaad maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysanaha koowaad maxamed xasan maxamuud wuxuuna ku jawaabay haa way jirtaa in aan ka tirsinaa ciidanka dowladda waxaan ku soo tababartay eritereya muddo sagaal bilood ah eedaysanaha labaad yaasiin cabdulaahi abdiraxmaan wuxuuna ku jawaabay haa way jirtaa in aan ka tirsanaa ciidanka riddada waxaan ku tababartay beledogle muddo saddex bilood ah waxaan ka tirsanaa guutada siddeetan iyo lixaad ee madaxtooyada intaa kadib markii maxkamaddu dhegaysatay eedaynta loo soo jeediyey eedaysanayaasha kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ah mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidatan xukunka maxkamadda maxkamaddu waxay xukuntay kow in ficilka ay ku dhaceen uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo maxamed xasan maxamuud iyo yaasiin cabdulaahi cabdiraxmaan dil xaduriddo ah xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalkooda maraajicda loo cuskaday kow aayadda konton iyo koowaad min suurati almaa'ida qaala allaahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakhidu alyahuuda waannasaara wliyaa'a bacduhum wliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin laba waliqowli الnabiy sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu lbukhaari saddex wa qowlihi sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin ilaa biixdaa halaaa rajulun kafara bacda islaamih ow zanaa bacda ixsaanih ow qatala nafsan bikayri nafsin muttafaqun calayh haddana waxaan gudungelaynaa fulintii wabilaahi towfiiq الله أكبر
barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreeb kurarhka qeybihiisa hormaan ku guda jirnaa dhegeystayaal markana webiga shabeelle ayaa fatahaad ka sameeyey degmada afgooye iyadoona saameyn ay ku yeelatay shacabka ku dhaqan degmadaasi wararkii ugu dambeeyey fatahaadaas iyo warbixino kale waxaad ku maqlaysaan xubinteena dalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalka maahir maxamed oo alaaba halkan ka soo jeediyay xubintaasi waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxuyidiin abuu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa xogta howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta howlgal qorshaysan oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baar dheere ee gobolka gado ayaa waxaay ku dileen askari ka tirsan maamulka shahadala dirarka ah ee jubbaland askarigan murtadka ah ee mujaahidiintu ku khaarajiyeen magaalada baar dheere ayaa magaciisa lagu soo gaabiyey goobe waxaana ay mujaahidiintu ka khaniimaysteen qorigii iyo booshkii uu ku hubaysnaa waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka galmudug oo la ogaaday in uu hurinayo dagaallo dib uga qarxay deegaano ka tirsan galgaduud warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaallo khasaare badan dhaliyey oo mar kale dib uga qarxay deegaano dhaca gobollada dhexe ee dalka soomaaliya dagaal beeleedyada ay hurinayaan maleeshiyaadka maamulada dabadhilifyada ah ayaa kusii xoogaysanaya gobollada mudug iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya colaadda u dhexaysa maleeshiyaadka ayaa joogto noqotay waxaana la sheegayaa in ay hurinayaan saraakiil ka tirsan maamulada dabadhilifyada ah ee shisheeyaha ku daaban wararka ka imaanaya duleedka degmada caabuud waaq ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in ku dhowaad afar iyo toban qof ay dhinteen halka tobannaan kalena ay dhaawacmeen kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay ku dagaalameen deegaan lagu magacaabo balisenyoone goobjoogayaal ayaa sheegay in dagaal saacado badan qaatay uu labada dhinac ku dhex maray deegaanka wararka ayaa intaasi ku daraya in labada maleeshiyo ee dagaalamay ay markii dambe gurmadyo ka kala heleen maamulada ka jira degmooyinka cadaado iyo caabuudwaaq mas-uuliyiin ka tirsan maamulka isku magacaabay galmudug ayaa la tuhunsan yahay in ay hubka isugu dhiibayaan maleeshiyaadka hardamaya boqolaal qof ayaa sanadkan gudihiisa dagaal beeleedyo ugu dhintay deegaano ka kala tirsan gobollada mudug iyo galgaduud waxaana xusid mudan in maleeshiyaad ka tirsan maamulka galmudug iyo puntland ay si toos ah ugu lug yeesheen colaadaha waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa webiga shabeelle oo fatahaad ka sameeyey afguye wararka ka imaanaya degmada afgooye ee dhacda gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in gudaha magaaladaasi uu ku fatahay webiga shabeelle oo ka mid ah webiyada mara koonfurta soomaaliya fatahaadda uu sameeyey webigan ayaa saameyn ku yeelatay dadka ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee degmada afgooye muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ku wada xiriirto ayaa muujinayay sida daadadka soo rogmaday u kala xireen daanta bari iyo daanta galbeed ee magaalada muuqaaladu waxay sidoo kale muujinayeen in xaafadaha qaarkood ay dadku bilaabeen inay uga barakacaan biyaha kusoo fatahay dadka isaga kala gooshaya xaafadaha degmada afgooye ayaa sidoo kale la arkayey iyaga oo adeegsanaya doomaha macmalka ah wararku waxay intaas ku darayaan in dadka ku dhaqan jiinka webiga ee deegaanada hoostaga degmada afgooye ay ka barakaceen fatahaadda uu sameeyey webiga qoysas badan ayaa sidoo kale la soo wariyey inay ka barakaceen qaybo ka mid ah xaafadaha degmadaasi haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shahaada mareegtu warbixinno kala duwan ayay maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha ay geysteen daadadka ku dhuftay waddanka yemen in ka badan afar boqol labaatan iyo afar kun oo dad ah ayaa lasoo warinayaa inay ku saamoobeen oo ay ku barakaceen daadadkaasi sidoo kale kumanaan kun oo guri ah ayaa ku burburay daadadkaasi oo ku dhuftay siddeed iyo toban gobol oo ka tirsan yemen waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixinno kala duwan ayay maanta daabacday mareegtu balse waxaan ka soo qaadanaynaa dad ameerikaan ah oo lagu dilay toogasho ka dhacday gudaha dalkaasi wararka laga helayo dalka maraykanka ayaa ku waramaya in weerar toogasho ah oo khasaare dhaliyey uu ka dhacay waddankaasi ugu yaraan afar ruux ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay weerarkan oo ka dhacay magaalada chicago ee waqooyiga maraykanka waxaa weerarkan lala beegsaday tareen ay rakaab saarnaayeen oo marayey magaalada chicago boolisku waxay sheegeen in ruux hubaysan uu rasaas ooda kaga qaaday dadkii saarnaa tareenka taasi oo sababtay in saddex ruux ay isla goobta ku geeriyoodaan halka ruux afraad oo dhaawac ahaan loogu qaaday uu goor dambe cisbitaalka ku geeriyooday maahir intaadan ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka bashiir een maanta ma jirin hadalhayn sidaas u weyn oo ka taagnayd baraha bulshada ee soomaalida ku wada xiriirto aad buu umahadsanyaen walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee bakool wilaayada bakool ayaa kulan dhiirigelina la qaadatay guddiga beeraleyda degmada waajid ee wilaayadaasi waxaana wilaayadu ay beeraleyda ku dhiirigelisay tacabka dhulkooda kulankan ayaa ka dhaca magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaana ka soo qaybgalay beeraleyda degmada waajid gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada buurdhuxunle iyadoo sidoo kale ay goobjoog ahaayeen guddiga beeraleyda iyo xubno qayb ka ah waxgaradka magaalada buurdhuxunle waaliga wilaayada islaamiga ee bakool ayaa goobjoogka ahaa kulanka waxaana looga hadlay sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka beeraha iyo sidii dadka ay u heli lahaayeen isku filnaasho iyo in laga maarmo gacmaha gaalada ugu horeenna waxaa kulanka ka hadlay sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool alxamdulilaah uma alxamdulilah allah subxaana wataala eeg mahadnagaan bacda xamdilaahi ma eeg mahadnagaane beeraleyda wilaayada islaamiga bakool gaar ahaan eh, beeraleyda buurdhuhunle ama madhaayto lama siin gordow oo shirkun qiimaha badan leh iyo kulunkun ha ku qiib galan Een, kulunkun hadafshiimay bahayhan iswacyigelin iyo isboorin iyo in layska tartar siiyo tacabka beeraha iyo wax soo saarka kobcinta maaragtay wax soo saarka dalaqa iyo walaayilamada yaa insha allahu tacaala shirkun may baan dhahaya wilaaya islaamiga bakool iyo beeraleyda madhaayto amba buurdhuxunlo meelaha daroognana maybu ahaa beerooy madhaayt ceelkii beertay aw lugmaan iyo fadhiina sidaysan koleyba argahaytaan insha allahu tacaala sababta markuun shirkun in iska weeri oo beeraleyda lan weeri maybu ahaa si hordhaanbaan aan sheegay wacyigelin iyo isburaarujin iyo dhulkun ilaahayna siiyey oo barwaaqo sooranka eh oo runtii nin isla haysan iyo marka mayla raay dayacan markaad aragda geeskaas markeed ha ku galla beera beero aad ha ku gall beero la saariyo la taabow iyo haan lan taabaan haan lan taabahayn ama badan yihiin albagasheena waa beeta badan xaqiiqdii gobolkan bokool degmada manaanka wax soo saar badan xagga beeraha weligeena haada jirta degmadan weejid may ahaan degmooyinka bokool taanka muhiimsan ahayd xagga macnaha wax soo saaridda dalaga beeraha dhulkii isugahay dhulkii leew masbedelna marka insha allahu tacaalaa walaalayaal haddii aan waldheer dul istaago beeritaanka asalka beeraha in la beerado shaqooyinka asalka ee culummadu may ka sheegeena sida maawardi oo kale marga is tilmaamo usuulul makaasibi azaraacatu watijaaratu wasancatu sidiidaas asalan ah shaqada sidee ma asalan ah shaqo adduunya beer ganacsi iyo farsamo saddexdaas asalan ah walaay kal walmeelilay lanka qiyaas qaadaha galow sida mana culummada in badan tilmaaman sida hadda sheekhan in sheegayn ay fada badan marka sidiidaas shay in beero la tacbo in la ganacsado in farsamo kale qofka maanaa shay xirfad weeldas ama biro marka maanaa la tumo oo kale ay fada badan culummada islaamka marka ma waa iska khilaafsan yihiin sida shaaficida oo kale imaamu nawawi may bale wasabaabu ana adyaba alkasbi maa kaana bicamali اlyad faidaa kaana zaraacatan fahuwa adyabu lkasb taas leeya imaamu nawawi raximah llahu tacaala kitaabka maanaa saxiixulmuslim marka uu sharahay ma infado badan beero infado badan guud ahaan shaqo la qabada may baan fado badan lanka galantis oo ka shaqeysado muruq maal maana galantis ka shaqeeyo taas aan fado badan hadii marka beer nagatana iyadaan ka faylaari maana tawakkul ka jara nafci oo mutacaddi awlay xoolihi xayawaanaadki walaay dhango marka nooladaan timaarta baas geedo aamayan xoolo walaagaas dhango ay jira ku leh marka insha Allah taala ahmiyada yalla tizraacada iyo tacbashada beeraha شرائع الإسلام إيه ده قيمة قلت منا والفضل ده يصدق ورما أحاديث رسول صلى الله عليه وسلم إيه ده أنك بدن تما يكون ده حديث كي مركم أبو بخاري مسلم هسارين نبي صلى الله عليه وسلم ما يبري ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة قف مجرى ومسلم إيه جيد تلالو مس بير أبو رو oo markaas bani aadan walku aamaw mise xoolo aamayan ilaa sadaqi kale ilaahay ajraan gore mana sadaqi kale fadiilo usleeya kumada marka axaadiis fara badan yaha ka hororta zaraacada iyo beeraha in la taacbudo xukunsha sharaa islaam sharaa islaamka axkaamul khamsa wala raajarta ogda sheegun waajibu sunnuu haaraan karaahiyu banaanta shantaasa la real axkaamul khamsa beero marku in la taacbudo axkaamtaas xukunkii qaadaas ma et banaanta waajib waa sunnu waa xaaraan waa karaahiyi waa ma et dhulka in marka la nooleeyo la camiro wax soo saar iyo halbaho beero lagu suubiyo culammada islaamka way baleeyin waa fardul kifaayo mana fardul kifaayo meelka jeed sunno ma eh farad waajibu mana haddii dadkun dhan madhaayta degan tusaale ahaan beero isku dhaafan beero baahida umteegna dadkun dhan dambaawayan mana dadkan dhan dambaawayaan aakharana iqaaba ka galayaan yaa kumutaysadaayaan macnaha sida jihaadkii oo kale markii gaalada wadan sheela ka duulo oo yaa dadkan ka duulna ardasababo iyo meelilamada un weerarna fadaan jihaadkaas may laba dharay ku shay fardul kifaayi la reh dadka qaar ku madab hoob musulmaan dadka kale dambi oo ku dhiya masalan langa dhimadi janaazadii oo kale langaas dhimadi hoob lan duuglu waa un dhan dambaawanang ma shan qof un noomada oo duugan un kale dambi miliini iyo sababta macnaha iyo suubiyan aan un dambi noo ka dhiyi tasmayne deero marka ugu jiro sidaasu may baliya imaam alqurdubi raximahullahu tacaala الزراعة من فروض الكفاية فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجار ما يبليها in beero la taabo fardul kifaayo maana fardul kifaayo dadka dhan hoo ku fadhaadano diidan lanka mas'uulka may bal ku faday in usmana ijbaaro ka qasab dadka beero ku fadhaatan beero ay taabo in us amar hak biyo waan illa wayla beera taabo us armana hadii aan surniino gaabi ayaan in la dhiiri geliyo oo la wacyi geliyo aha wax soo saarkaas ajar shay lan sheego taas marka may tusiyaase in marka waajibata fardul kifaayan at ee qodobka kale aan gudub fada walaalayaal mar baa beero ahamiyad iyo leeyin hadda mayl ku kaaftoomay qof bani aadan ah ala oo kale inaad galanto hoorsto lagu kaaftoomay hadda beerta un dhaaf fadhiinan aragaytan oo li dalag ee karoog ma sha Allah ilaahay barakay ee beero kale lamad ah idii hadda kale ma baahan sasma sabuur jaas ku goosadaas mayl raay waa ku galeeydi sabuur jakan may waxa nyaanyadi basalli mayl rajari us ay nooc waxyaabii dhan marka mana waa ko gabaldayhi sisanti looski waxyaabaad aragaan ee kumada to beerto hadda ka abuuran marka ku deysho wanaagsan mana dadka marka may ku kaaftoomay raashinkun oo dibado lagu sheenow oo ummada gaastiri iyo mayl arajari iyo warlangordaan iyo tiifow iyo bilaayi iyo agaarshow sabab anagadi ummada ka baaba ahayd walaalan ku maarmaw oo sisinta oda ka abuurta saliid manaa insha Allah meel kale mun ku baahnidi saliid aday ku maarmaas oo udurje iyo bilaayidi marka may waan dhamaadan taas marka may waa in on saas dartiya ahmiida un saarna un may waa xooga saarna walaalan baahanya kumada twaan iska dhiiri geliyaan way basiinlana beeran oo dahabka ilaahayna si bacrimin mumbaan har erin iyo mayl arjari tusgaali har uriyo ka shabo mumbaan awlugma saasma mumbaan beero ilaahay subhanahu wa ta'ala diyaariye isku diyaarsano konoolado leen baahan dhadhagaago leen baahanta insha Allah ta'ala ka walaayahan way basiinka dhiiri geliyaan insha Allah ta'ala barnaamijkaas hadda la tijaabiyo aragayda ma dhaayta rooba la sugaay laakiin hadda kan ceelmaa riige ceelkan wiilaahay la god wal tijaabi magaaladan hadda ceelkan waa ka noolmaha tubgulinta lagu suubi waa ko hadda meel raay wal tijaabi nyaanyadu hadda aragay tan inta dhon ceelkan biyooshay saas ma lugma waa ko maanaa shaad nyaanyadu hadda ma kiikil roog mare wal badan waa marka meel suubi kore ma in kala taliyaan dadka maanaa insha geeg ceelkan riig waagi horo maanaa insha eed ulus ay magaajay laakiin hadda isku fududi basiidu roob iyo roobaad waqtan hayn iyo jiilaalkii kulli beerta marka maynadaas dalka goonagadaas insha Allah taala barnaamijkaas in dhiiri geliyaan jazaakumullahu khayra jazaa wilaayada maskax diyaara siin laata muruq diyaara siin laata wali tala siin kabiiriyas wali xoolo siin kadhan siin kabiiriyas insha Allah taala ilaahay idin shay dhulki marka meel raa insha Allah taala tacab shay maana la sii kordhiyo jazaakumullahu khayran intaasaga gabagabayaan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha guddiga beeraleyda ee magaalada buurdhuxle bismillaahi raxmaani raxiim waynaynkawaygeyka waftigii bilaarnaay gobolka bokool mayhana booqaday sheekh cusmaan iyo makhtaar tibjey yana booqadi beero dhatiyo yagiikni booqdi maynool hadlaayen beero waxa soo saarsho yanool hadlaayen anoo e gudoomiyaha beero e maydhani wacgeliyey inti un beero eed macnaha hoog an saarna dadwiinaga ku faa'iidaysadan gaala aninbanna waxa soo saarsho hoojo maalan meel kale huwanin sheegan horta waa qodob lanibooriya kumidayay tan lamaad ma isla goranay intii gobolka bokool iskaashata oo beeroley eh laku suubiy ceelo laku qod wacyigelin la suubiy beeroqaas oo walaayadana garabnay siyaasi sida hata eel riigan oo inta laku qodi oo kaleed unuuna eel maanaha tumankii lamba ceelkoo qododan beero qudaar laka abuurdo waxa soo saarka la beleeriy intaasa maanaha lanii booriy lanii wacdiy hadhowayni unuuna qaadani anoo ahaa guddiga beeroleyda reer madhaayta ahaa waftigaas beleerin yaniinkooy hana booqden beero abuursho walay laka abuuraw inti walba saaramaas laka abuuro yoona gacanniisyan walaayadana gacanniisiida beero maanaha hooliye eed maanaha lan adkaay taasa unuuna maanaha isla qaadani waana isla gorani ummata ma inka baaqee inti waxa soo saarkaas oo dhani wacdi yoon wal ku faa'iidaysadaan wadanka khayraadka ka jarha kula bahan gaala inay horseena iyo galanay horseena waxa soo saarka oo beeroleyda ah ee diinka dadaala wal la qabsada wadanka nabadgelyo taal taasa ama hadiyaan waleeyada waftiga ninkooy saasan kama hadiyaan wabillahi tawfiiq ugu dambeyn qaar ka mid ah waxgaradkii ka qaybgalay kulankaas ayaa goobta kelimaad ka jeediyey mayba geeka marsininga waana liilishuuge mas-uuliyiinti gobolka oo geeka aragday noola dhiib galeen bandhigan oo beero ama guddiga beero aragday kulunla qaadadi ilaahay ka mahadsan mayhaka dhowaadasaana beerlibirhunle degmada weejida yahaka dhowaadasan haddii un ana beeraley mayba waa madhaayta un hatabuulana roognan mayla ku kumay soddon kilomitr iskuwere waajid ilaa bandaay ilaa garsweyne beero shar dhuur ilaa aragday goobata beer waaba dhaafasaba aragday yani eelansaar aya dhiyaas beertan boqolkiiba boqol wax soo saar dhab aya lehta boqol i konton amba siyeetun haddii lanaad miskaka baas aafimaad dadka gaabiyan dalagyada ka bahaw may kubadayina misiga iyo digir iyo galley iyo badi abuurdaya laakiin hata maya bahay yani barnaamij asli ah hunguri dad gali madan walkaas la abuurol nagadi hata may abuurahayna galleyda misigida looska gambaldayaha digirta sisan ayo nooc qariyaalka kala duwan iyo qudaartiya la abuurahay ilaahay ka mahadsan dadkii ma hanjeesaday taaba hanjeesaday mayba dareemaya dhowr goobood hata ni matooro dhashaani oo dad wal hasaaradan fadaayan jaran wijiyo subanin balaawada dadkan haliin beer an lahayn isku dhaafa kalama laylan hadmaka jar sade ilaa afar ayaliin dadkan beeraley hoogsadu ma aaminsiina taabkii aawsha obooja ku deeren berkalana miinjeedna alxamdulilah walaayada anta iyo warqobadsi un hata dhaniyaa dhamba ku dheegnay unino mad eelkan sijiliin ku orooray yaabalaliin ku orooray waraaliliin orooray garswiiniliin ku orooray inte hatana geeka may fadhiin afartun ay sade mitir ini bii may ku helnaan walaayada godoya ilaahay ka mahadsan horta oo geeka lankasto biirinooga tubo ku waraabaw inta kalena way dhamaatire walaynoo dhamo taas alxamdulilah mayba ilaahay kamahasana beertan hata may ka yaale tuman iyo afar dalaga ka yaalaan guddida beero iyo beeralayda haboogada koran hab asri ee yaan abuuranta leenleena liin abuuri isticmaalka hooga hoolaa la dibi la adeegsidi dhalaba la adeegsidi cilmi yar la adeegsidi daawooyinka la isticmaali hasharaadki oo badhaayto dhan aragday aan ku gaalim nagay mayliku ku badbaadiyey daawooyinka liku ku badbaadiyey abuur quality leh hooba lehla waa soo saar alxamdulilah dhulkan inti barwaagey oo boqolkii boqol barwaagey boqol iyo konton iyo walku yar mililitr oo roob e ilaahay markii wal ka baxaya oo dalagyada dhan aragday ka baha koran war beero taabanan se un unkumaaran gacma shisheey ama dhahoote ama walilimada aragday un unkumaaran wal hasaaranan hadal muhiime odaga gobolkan baraaruji taniya ayisagna wal hasaaranan asalaamu calaykum waaliga gobolka bokool iyo waftiyey ulmaadis mas-uuliintiis iswadadan maaka dhowaadasaanaa buudhunle gacmo furum ilaahay jimasiinku tuugane siiskaneen boogtaano hadalla faalineenka sheegdeen ilaahay aakas faraasiinku bi horta hadal un eenanka baahnaynay shiishagainhaka kahe yanin sheegda walunsiinku sugaani ununsiinku lugadoom amar ilaahay ah liidag iyo koogsani tuulooyin la degnaay mida tuulooyin lahadigaay aradan beerahayt beerawan madhaayt biyo laku waraabay lukataabay gurbo lakasheenay baabur ma lahayn gaari ma lahayn gurba gaalaan qabo lakasheeni jed weejidaala ku buuyaay sajilha ku buuyaay hoobdaad ku biiraadaan eelahel imorgaabela ku buuyaay inta hooba leenbaha aatay dhatan qorfa owdhar bii galaame bii kalma lahayn bii meelu kushanahaan hoobdaad ka yaraadaan walaq iyo amar ilaahay ah meelo sal kusheeni jer gabalkan hata wartu iriti inte moorguulia lerhaay gaali imalkaa ku urur rabbi rolasoo ku urur weejiling ururiyaw ima maraan qaadaw sajiling ururiyaw ya moorguulisaay suguliku guuriyaay inta moorguulia leraay hata alhamdulilah hatu beertan biaalkan lakugulia lak abuurahoy aragohayta yeelak waraabihoy ilaa imaatis maa taasii mahatow way fadaane aranta isagniin sheegdan lagadooman hata beeron shiigan ku bahaayo antu ku bahaw taasii mahata aragaasano salawiinaasi dhati anta qaadayo antu doonkan i biyoon dhati anta qaadaw galeyaka roogda sansangaaka roogda miskeka roogda wacanka roog qudaaraka roogda may arago horti may ogaan may goradaan madhaayta hoob roob ilaahay ka dhawo aaran doonka hoob ad fulota ku deesh warujilay dhatan geedaysan weynay qarsa maaya ballay garye bar hoob ad deesh guuradey ma aragaas ballay garye koofur hoob ad deesh bandaay ma aragaas ballay garye ilaahay ka maasan miski lahayta mee horta walaakala maka antooyaan madhaayta madii la galaay dadku gaala guuri hudur oraysaa ku guuray gaala guuri naqoonta dhawiilay beer dhaacee la argayseed beero madii la abuuray dhujilay la qoray daablay len qoray way geliyey meeli dhaahayta inta dhana laagow madin dadka korjeer waan wari daawanti lukale koy koy koy berrahe dalere koy leelereed saasa laga gal hati faraja inta dhan asim argaasa me antobe desh antobe desh wala ib donkan ka gaasku jaro ku badan ilaahay ka maasan hatan ma eetin ka maasan na lan amar ilaahay ah qudaartan i wal soo saarkan i shagaysadaa suweele suweele suweele nii guro horumar ilaahay ajarsiinku si hoolisin ugtansiinku gadooman muhaadaradisiin muhaadarayta ilaahay wan ingiliisi salaam calaykum barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee falastiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi waad mahadsan tahay bashiir dagaalada iyo duqeymaha qidaaca ka socda waxa ay socdaan maalinkii saddex boqol soddon iyo afaraad laga soo bilaabo ilaa toddobadii oktoobar duqeymo kala duwan ayaa laga soo warinayaa inay qidaaca ka dhaceen goobaha la duqeeyey waxaa ka mid ah magaalada rafax sidoo kale khan yunis duqeymo ayaa laga soo sheegayaa sidoo kale bartamaha oo ay nusayraad ku jirto diyaaradaha cadowga waa ay duqeeyeen sawire iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxay muujinayeen shuhadada iyo dhaawacyada oo waddooyinka daadsan iyo ehlada qaar oo dadkooda sagootinaya tirkoobkii u dambeeyey ee kasoo baxay waxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay gaarayso ilaa afartan iyo laba ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol iyo toddoba kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan kun siddeed boqol lixdan iyo kow halka dhaawacyadu ay gaarayaan sagaashan iyo afar kun saddex boqol sagaashan iyo siddeed kale dhanka kale bashiirow warbaahinta kooxaha muqaawamada filistiin ayaa waxa ay faafisay muuqaal lagu soo bandhigay howlgal qanaas ah oo lagu beegsanayo askar ka tirsan ciidanka sahaynada oo ku sugnaa xaafadda loo yaqaano xayu zaytuun sidoo kale walaalka dagaallo xoogan ayaa waxay toddobaadkii labaad ay ka socdaan waqooyiga daanta galbeed halkaasoo ay duulaan ku qaadeen ciidanka gumaystaha yahuudda mukhayamka dulkaram ayaa ah halka ugu badan ee iska hormaadyadu ka socdaan mukhayamka jiniin isagana iska hormaadyo kale ayaa laga soo sheegayaa ciidanka gumaystaha yahuudda oo ku doodaya inay ka takhallusaan kooxaha muqaawamada filistiin ayaana weli wax guul ah ka soo hoynla dagaaladaasi wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa aad buu umahadsan yahay walaalkeen suheyb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب qeybaha dambe ee faafreebka wararka ee nasa soogaana dhegeystayaal markan iyo jubbada hoose maamulkii wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo bandhigay askari hore uga tirsanaa maleeshiyaadka maamulka shaardirirka isku magacaaba jubbaland kaas oo ku sugnaa deegaanka buulixaaji ee duleedka magaalada kismaayo markii towxiidka loo qabtay kadib andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay askarigan cabdi maxamed xasan baa leedhahaa deegaan ahaanna xaggan ka imid soomaali galbeed ciidanka daraawiishta jubbaland baan ka tirsanaa ee bulaxaaj marka sagaal bilooda meel akademi meel yidha yaan ku jira marka hore cabdi halka ayaad ka soo raacday ciidankan shaadaldirarka ah ee jubbaland waxaan ka soo raacay dhoble qaabkee ugu soo biirtay marka qaabkaan ugu soo biray wuxuu ahaa mataqaanaa waxay dhaheen anagoo maaragtay dhulkayga iska joogo iska shaqaysataa yaa waxaa la yidhi lacag siddeed boqola bishii siddeed boqol baad qaadanaysaan shirqool ahaanna waxaa loo siiyey ciidan xaarisnaa baa loo siiyey inay maaragtay na lagu soo dumo annaga waa badnaydeen waan badnaynhaa dad siddeed boqol oo sidaa lagu keenay baan anu hadda ka soo tegey waa gartay marka markii aad maqashay lacag siddeed boqol aa la qaadana bal maxaa is dhahday dee soomaali baan naaga waxaan is idhi maaragtay waxaan wax la deyn kara maya ka urursaa baan is idhi si fiican
saas baan adigu meesha ku tegey marka raggii oo idinka horeeyey waa la siiyey raggii naga horreeyaa la siiyey maxaa loogu talagalay isleediin marka waxaa loogu talagalay baan anu islaahay markaan maskaxdayda dhalaaliyey inay maaragtay dad lagu doonayay kabacdi kolkii la helay dadkiina waa laga waa laga gooyey si fiican meeqa ahaydeen marka dadka oo loo sheegay siddeed boqol in la siinayo siddeed boqol baan ahay siddeed boqol oo ruux ahaydeen ah si fiican marka sideedii boqol adoo hadda waxaa weeyaan dee bulaxaaji bay maaragtay ku sugnaan kolleyba waxyaabo tegtegay ugu jira marka markii la idin sheegay in siddeed boqol la idin siinayo bishii xaggee la idin geeyey kadib waxaana la geeyey meel kismaayo gobolkeeda ah oo akademiya la yidhahdo xarata oo dugsi tababara dugsiga muddo sagaal bilooda baan ku jira waa garta marka tababarka tirada ciidanka ka qayb gashay meeqa ay ahaayeen siddeed boqol baa siddeed boqol baan meesha kaga baxay ta kale dee dugsiga tababarka adugu inta fara badan tababarka la bedelan baa nala siinayay xagga waxsheeg iyo nidaamka guud ee naloo sheegayena si doontaba dee hadalka ha loo dhahee noocaasba markii tababarka aad soo dhammaysteen maxaa kadib xigay waxaa igay tababarka markii naloo xidhay waxaana la geeyey waana la qaaday bilaxaajina waana la geeyey si fiican adoo haladaas waktigiina la keenay iyo eega waan ku sugannahay meeshaan ku sugannahay meesha joogteen haa si fiican bal marka aad u socoteen dareenka ciidankii aad wada socoteen siduu ahaa dareenka ciidankii aan wada soconay kolley waxaa weeye horta meesha annagu dad iska caraysan baan ahayn waxna wuu naga horreeyey oo dad naga horreeyey baa sii tegaan saan filayo ciidamaan niman naga horreeyey aan ugu tagnay sida kolley waad og tahay ciidamada dadka meesha joogay ciidamada ee u qalabaysan jubbalanta way kala ma magacaaban yihin ma garanaysa kuwaa naga horreeyey marka dareenka adu kolley dadku dee qofba waa si ani laakiin waxaa weeye waxaan dareensanayn meeshan dee meel dad horena u haystay dad haddana la tagayo cabsi waan dareemayna aad baan u dareemay si fiican wakaa waa gartay markaad tagteen jawigii siduu ahaa bal inooga waran habeenkii ugu horey meesha dagaalaha ka dhacay ma- qayb ma ka ahayd
may dagaalada qayb kama joogin anugu dagaalada ma joogin waan ka goostay markaan meesha tegay baan goostay dib baan u goostay kismaayaan muddo biliyo labiyo toban habeenaan kismaayo ku xidhnaa waa gartay oo maxaa lagu xiray sabab goosadka waa lay qabtay si fiican marka anugu inaan ka baxo oo aan mataqaanaay nimanka sidaaba kaga tagaan rabay maxaa aragtay ee, marka asbaabta kugu dhalisay inaad deg deg uga tagto maxay ahayd waxaa kaliftay arrintaas horta wixiina lagu soo dumay aan kuu sheegay ee sidii horeen kaga soo sheegay wixii ma jirin sideedii boqol sideedii boqol ma jirin maba aanna arkinba haddan aan joogo ee, sagaal biloodna kabta aan kusoo xariirnay meeshana saddex bilood aan joogaaba lacagta la qaatay ee maaragta la siiyey baaba dhannaynba sideeda boqole bil bil naloo sheegay yaan dhannaynba waxaa weeye nidaamkii noocaas ahaa isagu de kolley wuu burburay oo waa la waayay kolkii la waayey dadkana intiisa faraha badan dad xagga soomaalida etoobiya ka yimid buu ahaa dee nidaam wixiiba aan waxba ka jirin wixii maaragtay dadkan lagu soo wixiyo dhan kolkuuna waxba ka jirin dadkii gedi wuu wada baraarugay macnaha nin waliba wuxuu qorshaystay me- goolay la gaadhaba meesha inuu ka baxo Eh, aniga marka arrinta igu dhalisay inaan maaragtay si deg dega oga noqdo Eh, waxaa weeyaan qorshihiina waa la waayey macnaha waxaa weeyaan meeshiina meel furan oo dad walaalaan oo mu- muslimiin ahoo saana kale ahoo maaragtay aan isku diinnahay oo wixii uu joogo nala geenhayo oo naliska kaan horgeynhayay noqota marka haddee islaamnimada haddaad intad ka baxdood gaalnimo ku dhimatana wax faa'iido oo kuu jirta aakhariya adduunka midna faa'iido maysa si fiican wixii kolka hore aan islahayn ee adduunyada hayden daydaynina waan weynay soo ma marka qodobada inaan ka baxo maalinkii aan arrintan salkeeda qaadnay inuuna wixii lacagta naloo sheegay waxba ka jirin annagoo dugsigii tababar ku jirnaa baan go'aansanayba inaan ka baxo anugu markaa meesha soo baxda minaad dhaqaaqdaan ha meeshaas m- meesha tababarka ana waardi baana laga hayay meel laga baxa ma lahayn dugsiga Ee, markii hore difaaca baana laga hayay markii dambe difaacana la geliyey baan anigu goor habeen waardiye lai saare baan ka tegey markaan ka tegey waa lay qabtay habeenkii dambe lay qabtay meel kismaayo ku dhow baa laga qabtay oo ciidan kuwan kuwan anigu ka tegey maaha kuwo kale ay qabtay oo wadada dhex jooga Eh, kolkii la qabtay muddo bil iyo labiyo toban habeenaan xidhnaa markii dambe waan soo baxay oo waxaan idhi niyo jailkii markaan ku dhintay waan idiin shaqaynayaa anigoo dee laabtayda wixii ku jira aniyo ilaahay un anugna marka markii aan ka soo baxayna waxaa weeyaan muddaan hadda joogay aan u malanayo bil inay dhan tahay bisha macnaha nidaamkii aan kaga soo tagi lahaa iyo maaragtay meeshii aan ka bixi lahaa un baan qorshaysanayay markii wixii isu kaga gaarhgaadhay ee mujaahidiinta aan lambaradooda helay haddana waxaan raadsaday kuwan ani nin dee goostay oo la dhowrayababan aha oon maaragtay aada looga aamin qabin ma garanaysa mudday igu ko- mudday igu qabatay inaan jaanis waayo aan ku dhaqaaqo waqtiga aan jaanis gaalina waan soo dhaqaaqay marka saas baan kusoo tegey maxaa la timid hadda eega waxaan la imiday qorigii iyo booshkii waana lai lacagay ka waran marka ee cabdi marka aad soo gaartay dhulka wilaayada ee, maxaa dareentay qaabkees lagu soo dhoweeyey waxaa lai soo dhoweeyey si wanaagsan oo aada u macaan baa lai soo dhoweeyey maasha allah wax xumaana oo hadda ha yaraata ha badnaata aan dareemay oon arkay wanaag waxaan ka hayn oon arkay ma jiro si fiican marka saas baan maaragtay lai soo dhoweeyey wanaag baan arkaa wanaaggaas baana maaragtay aanna maaragtay aan u mahad celinayaa mujaahidiinta walaalaha raggii ee, asxaabta aad wada aheedeen ee loo sheegay iyagana beentaada lagu sheego oo kale oo sideedda boqol loo sheegay ee hadda joogo ee, kismaayo iyo dadkii rabay inay ku biiraan ama ee, buulaxaji jubgo maxaad fariin anbaa ku jeedinaysaa waxaan u jeedinayaa waxaa weeye horta qaybo fara badan oo maaragtay haddii hadda lambaradooda aan helayo aan soo dhoweyn lahaa baa jira oo qorshahan aduu ilaahay baan qadarinaa soo raacnaya jira waxaan u baaqayaa aan u farayaa inay maaragtay wixan ay galeen wax khalada uu yahay ay ka soo noqdaan wanaag iyo xumaato wax laisgarab dhigi kara maaha marka dhibaato fara badan iyo xumaato fara badan bay ku jireen inay ka soo laabtaan baan farayaa waana la soo dhoweynaya aad iyo aad baa loo soo dhoweynaya qorigoodana waa loo lacageynaya intaas aan leenahay insha allah guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanta dambe ayaa noo baranha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu